بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد shacabka soomaaliyeed iyo dhegeystayaasha sharafta leh meel meelaad joogtiin waxaan idin leehay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa fursaddan qaaliga inaan ka faa'iidaysto oo aan ugu hambaleeyo shacabka soomaaliyeed guulaha waaweyna ilaahay oo nagu manaystay ilaahayna aan uga mahad celina dhammaanteen labaatan sano kadib in wufuud caalamiya ay soo booqato magaalada muqdisho waa waxay ka mid tahay nicmooyinka ilaahay oo nagu nicmeeyey subxaanahu watacaala waxaan rabaa marka hore inaan uga mahad celiyo dawladda guud ahaan gaar ahaan dadkii loo xil saaray shaqadaas ha noqdaano wasiiro ha noqdaano wasiir ku-xigaano ha noqdaano jaranadii ciidamada ha noqdaano saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ha noqdaano dableyda iyo saraakiilsha iyo saraakiil xigeenka saraakiil xigeenada iyo dadkii kale oo ka qayb qaatay intaas in lamida waxaan rabaa inaan uga hambaleyn uga mahad celiyo dadweynaha soomaaliyeed ee runtii si qiiro leh shaqadaas wax uga qabtay muujiyeyna dareen dawladnimo iyo in ay jecel yihiin inay arkaan ayagoo soo ceshada sharafkoodii iyo karaamadoodii iyo soomaaliya kusoo noqotay marxaladeedii dawladnimo loo wada hanqal taagayay intaas markii laga gudbo waxaan rabaa inaan iftiimiyo booqashadaasu inaysan ku imaanin arrin sudfo ah ay aheeday arrin runtii daba taalay guulihii ciidamada qalabka sida ay soo hooyeen iyo ciidamada emisom oo iskaashanayay oo ilaahay fadligiis laga soo hooya cadowga ummadda soomaaliyeed ee runtii dhibaatada dilka iyo argagixinta ku hayay taasuna ay keento inay noqon karto magaalada muqdisho meel lagu soo dhiirrado oo wufuud caalamihu ay imaan karto waxaan rabaa si gaara inaan iyagan ugu mahad celiyo madaxweynaha dowladda jabuuti iyo wafdigii sharafta lahaa ee la socday iyo ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajab tayib erdogan oo runtii qaatay tillaabo geesinimo leh oo xilli munaasabana timiday arrimaha u yimaadeen dabcan keliya ma aha in ay arrimo bani aadamnimo keliya u imaanayeen waxay u imaanayeen in ay tusiyaan caalamka in soomaaliya ama magaalada muqdisho gaar ahaan inay tahay meel la imaan karo lana suurtagelin karo in shacabka soomaali lala qaybsado dhibaatada ay ku jiraan intaas waxaa sii dheeraaday gargaarkii bani aadamnimo ay geersateen ayaa sii dheeraaday marka nuqdada saddexaad waxaan rabaa inaan u gudbo wufuudda caalamigaah oo noo timid ama noo imaanaysa dhammaantooda waxay xoojinayaan dowladnimada soomaaliya waxay xoojinayaan in la garab istaago dowladda iyo shacabka soomaaliyeed si loogu dhiirigeliyo tilaabaha wanaagsan oo ay qaadeen taas marka waxayna wada saaraysaa dhammaanteen inaan dadaalkeena labalaabno oo aan ka wada shaqayno nabadgelyada magaalada bilicsamaanteeda aan ka wada shaqayno in magaaladu ay noqoto magaalo leh adeegyadii loo baahnaa oo ay mataqaanaa u baahnaayeen dadka soomaaliyeed haddii aan allana kaashano subxaanahu watacaala annaguna iskaashanno dadka soomaalida diyaarka oo inay wax la qabtaan aan kaashanona waxaan xaqiiji karnaa in sha allahu tacaala adeegyadii bulshada in la soo celiyo sida aad la wada socotiin dowladaha soo booqday ballanqaadyo fara badan oo ay sameynaya jira waxaa ka mid ah jidadka magaalada in la dhiso magaalada in la nadiifiyo qashinka laga qaado waxaa ka mid ah isguuladii iyo isbitaaladii in la soo celiyo waxaa ka mid ah ciidamada qalabka sida in gacan la siiyo siday u guda lahaayeen waajibaadkoodii oo tababaro iyo wixii kale ay u baahan yihiin in loo dhammaystiro waxaa ka mid a gargaarka bani aadamnimada oo runtii aad iyo aad muhiim noogu ah maxaa yeelay xilliga adagoo dadka soomaaliyeed ay ku jiraan waxaan baahi badan u qabnaa in aan helno dad walaalo ah oo na garab istaaga si aan u badbaadino shacabka soomaaliyeed una gudano waajibkeenii dadkaas waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay u baahan yihiin dhimashada iyo geerida hadda socotee baahida iyo cudurada deg dega u faafa ay keenayo in laga hortago keliya intaasuma baahna waxay u baahan yihiin marxaladda labaad in loo abuuro hab ama loo helo hab loogu celiyo deegaanadoodii si ay noloshoodii caadiga ahayd ay ay mataqaanaa usii wataan taasna falilahi alxamdu waxaa laga gaaray heshiisyo waaweyn iyo ballanqaadyo fiican waxaa dhici karta dadka qaar inay jecel yihiin inay arkaan iyagoo jooga guryahoodii ama beelahoodii falanaya ama xoolahoodii dhaqanaya kuwaas waxaa loogu talagalay oo laga wada hadlay mashruuc gaara kuwo kale waxaa laga yaabaa inay ay danaynayaan inay helaan xirfado kale oo tii ay ku shaqaysan jireen ka duwan oo ay ku mataqaanaa ku shaqaystaan si ay mas-uuliyaddooda u gutaan runtii soomaaliya ma aha dal faqri ah laakiin dhibaatadii faraha badneed oo dalka ka dhacda waxay keentay in dhaqaalihiina uu burburo roobabkii la waayey labadii sano lasoo dhaafayna waxay keentay dalagii iyo xoolihii noolaa inay baaba'aan taas ayaa keentay baahida aan caadiga ahayn waxaa loo baahan yahay marka in aan kulligeena ka wada shaqayno sida dowladnimadu u istaagi lahayd marka dowladnimada u istaagtay ayaa qof walba danihii gaarka uu lahay la gaari karaa haddaan dowladnimadu istaaginna lama gaari karo dowladnimaduna waxa dowladda ah waa shacabka shacabka haddii la helo taageeradiisii oo ay gacan siiyaan ciidamada oo ay gacan siiyaan dowladda qaybaheeda kala duwan waxaa waxaa lagu guulaysan karaa waxyaabihii loo baahnay sidaad la socotiin mas'alada ugu weyn oo dowladdu ay ahmiyadda saarayso hadda waa dadka gargaarka bani aadanimada iyo arrimaha amniga oo aad iyo aada isugu xiran gargaarka bani aadanimada dad badan waxaa laga yaabaa xilligii lasoo dhaafay inay iska caadaysteen inay wax dhacaan inay wax dhunsadaan arrimahaas waa arrimo khatara waa arrimo aad iyo aada u foolxun sababtoo ay tahayna dadka gargaarka loogu talagalay waxaa loo qorsheeyey dad xaaladooda la la sheegay yacni dad kasoo barakacay guryahoodii dhibaato xoogan ay haysato ayaa loogu talagalay gargaarkan qaybta koowaad inay ka faa'iidaysato qaybta labaad iyo qaybta saddexaad waa laga yaabaa dadka inay in badan oo ka mid ay gaari karto maadaama faqrigu uu baahay waxaan rabnaa inaan uga digno dadka soomaaliyeed in ay ay ka qayb qaad ama inay isku dayaan inay isku dayaan gargaarkaas loogu talagalo dadka masaakiinta ee walaalaheena dhibaataysan in hunguri ka galo ama ay u geystaan dhac ama ay u geystaan boob ama ay u geystaan isdabamarin sababtuna waxa waaye dhowr arrimood marka la fiiriyaba waa arrin khatara marka hore waajib annaga soomaaliha waxaa nagu aheeday walaalaheena dhibaatadu ku dhacday inaan annaga gargaarno haddaan gargaari weynay ee dad kale usoo gurmadeen waajibkana saaran waxay tahay inaan gacan ka geysano dadkaas sidii wixii loogu talagalay ay u gaari lahayn arrinta kalena waa arrin diini ah qofka wax aan loogu talagelin qaata ee haddana caam ah wuxuu ka khatarsan yahay dembiga ou galay wuxuu ka wen yahay wax khaasa qof qaatay ayuu ka wen yahay maxaa yeelay dadka loogu talagalay ayaa aada u fara badan waa dad aada u dhibaataysan oo laga yaabo inay u dhintaan gargaarku hadduu gaari waayo marka haddii xataa aad ku talagashid inaad ka tooba keentid cid aad uga tooba keenaysid oo aad si gaara aad u waajihi kartid ma jirto sidaas darteed ciidamada qalabka sida iyo dhammaan saraakiisha dowladda waxaan faraynaa inay waajib dheeraada iska saaraan ammaangelinta gargaarka bani aadanimada daryeelka dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ammaangelinta dadka usoo gurmaday shacabka soomaaliyeed ee u yimiday inay gacan siiyaan oo ah runtii waajib muqadas hoona saaran waxaa ummadda soomaaliyeed maanta laga fiirinana taas ay tahay magaceennii baaba-ayna uu kusoo laabo karo runtii yacni dad badan oo cadow ku ah soomaaliya waxay u dhigaan soomaaliya meel la tegi kara inaysan ahayn dad wax lagu aamini kara inaysan ahayn inay yihiin dad iyagu iscunaaya isdhacaaya inay yihiin marka waa inaan ka gudubnaa marxaladaas aan u gudubnaa marxalad isjacayl iyo iswalaashi iyo iskaashi ah inaan u gudubno amniga haddaan si gaara uga hadalno amniga laba qolaa khatar ku ah qolo waa qoladaas runtii isu soo abaabushay inaan soomaaliya dowladuba ka dhicin inaan nabadu ka imaanin ayagoo ku gabanaya diinta islaamka oo ka been sheegayana goostay inay dadka dilaan dhacaan dhibaateeyaan qoladaas waxaan u baahannaha dhammaantiin inaan iska kaashanno maanta marxalada aan soo gaarnay waa marxalad runtii aad iyo aad u muhiim ah laakiin waxaan u baahannaha inaan hore usii soconno mas-uuliyaddana inaan wada dareenno inayna wada saaran tahay mas-uuliyadda amniga oo qolo gaara ay saarantahay isa jirin waa kala leenaha sax laakiin haddaad aragtid cid khalad samaynaysa haddaad aragtid cid dhibaato ku dhex jirta waxaa waajib kugu ah inaad wax ka qabatid sidaa wax uga qaban kartid waa inaad sheegtid haddaad gacanta wax uga qaban kartid inaad uga qabatid haddaad afka wax uga qaban kartid inaad uga qabatid ciidamada dowladda maadaama waxa loo carbiyey oo loo diyaariyay ay yihiin shacabka soomaaliyed inay ammaan geliyaan ayagana waxaa laga rabaa inay mas-uuliyaddooda qaataan ama qaybta kale oo runtii dhaca iyo dhibaataynta caadaystay ayaguna waa qolada fursadda siiyey in shabaab abuurmo qolada mas-uulka ka ahay waayo sidaas darteed ayaa waxaa loo baahan yahay ayagana in gacan adag lagu qabto oo loola tacaamulo sida loola tacaamulayo kuwa hore maxaa yeelay qof kasta oo dhibaato u geysanaya amniga qaranka soomaaliyeed waxaan u baahannaha inaan ka qaadanno tilaabo adag oo cad inaan ka qaadanno annagoo isku duuban dowlad iyo shacab taas ayaana ku guulaysan karnaa waxaan u laabanayaa masalada ciidamada ciidamada waxaa lagu bixiyey dadaal fara badan runtii ayaguna aad iyo aaday u dadaaleen dadka hadda nabadda sugaayey waxaa dhici karta qofku inuusan afurin inuusan saxuuran haddana waajibkiisi oo gutay marka waa ku ammaanaynaa waxaa la yidhaha waxaa jira dad yar oo sumcadda ciidanka hadlaynaya dadkaas yar waxaa la rabaa ciidanka laftigooda iyo saraakiisha ciidanka inay u istaagaan inay ka dhex saaraan ciidanka sharcigana la marsiiyo maxkamaddii ciidanka qalabka sida ee loo abaabulo arrintaasna gacan lagu siiyo inay waajibkeeda gudato maxaa yeeley ciidankan waxaa loo diyaariyay waxay ahaayeen inay shacabka soomaaliyeed amnigiisa sugaan nabaddiisa sugaan sharafkiisa soo celiyaan marka lama aqbali karo ciidanku inay qayb ka naqdaan dhibaato shacabka ku dhacaysa waxay u horeen ciidanku naftooday u horeen waktigooday u horeen qaar badanaa u dhintay qaar badanaa u dhaawacmay marka sharafkaas iyo karaamadaas iyo hadafkaas hore ay u dhinteen ciidamada qalabka sida in mid kaleo ayaga kusoo dhex dhuunto ou mataqaanaa sumcaddooda xumeeya lama aqbali karo waana ku qanacsannaha runtii horumarka faraha badan oo ciidanku ay sameeyeen waa ugu hambaleynaynaa mar kale kuwa dhintay waxaan leenahay allaha u naxariisto kuwa dhaawacana allaha caafiyo waxaana bilaaba doona qorshe ciidamada xoogga iyo ciidamada booliska iyo ciidamada nabad sugidda lagu tayaynayo ayaa bilaaba doona insha allahu tabaaraka wa tacaala marka qof kastoo soomaaliya waxaan mataqaanaa ka codsanaynaa in uu gacan siiyo ciidamada qalabka sida ciidamaduna inay sharafka iyo karaamada loo hayo ay kor u qaadaan kana fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara karaamada karaamada ciidanka qalabka sida ciidan la-aantiis dowladnimo lama hana karo amnina lama sugi karo marka awlawiyadu waxay tahay arrinta ciidanka inaan dhammaanteen gacan ka wada geysano ciidankuna inay gartaan sharafka iyo karaamada ay usoo hooyeen ummadda soomaaliyeed iyo midda laga filaayo inay hore ugu sii socdaan inay naqdaan ciidan xirfad leh ciidanka midna waa mid uun soo barta keliya inuu qorar rido midna waa mid xirfad leh marka ciidanka aan rabno inuu u dhismo soomaaliya waa ciidan xirfad leh soomaaliya o dhan ay ku kalsoonaa karto sharafkii iyo mataqaanaa karaamadii ummadda soomaaliyeedna in dib loo soo celiyo horseedi kara waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryaa subxaanahu wa tacaala abaarahana ilahay inuu naga qaado ummad gacmaha isqabsata oo ka fikirta mustaqbalkeeda wanaagsan ee adduun iyo aakhirana ilaahay naga dhigo dowladnimada iyo iftiinka noo bilowdana ilaahay nagu guuleeyo dadka dibadda joogana insha allahu waxaan leenahay gacan siiya dowladdiina gacan siiya shacabkiina si kastoo aad dibadda baasabaro u qaadatiin waxaad ahaanaysiin un fi nihaaya soomaali qaxooti aad ahaanaysiin marka dalkiina inuu barwaaqo naqdo dego oo nabad helo taasaa idinkana sharaf ku heli kartiin aad iyo aada umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu